waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacan maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha yaga magaalada malban maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay soddonkii bishii oktoobar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah xidhmooyinkii ugu dambeeyey ee daryeelka guriga ee dadka waaweyn oo maanta lagu kala tegey dowladda federaalka oo iyaduna maanta baarlamanka hor dhigtay xeerarka cusub ee deegaanka iyo qodobo kale dowladda federaalka ayaa maanta horgeysay baarlamanka isbeddelkeedii muddo la sugayay ee ku saabsanaa shuruucda deegaanka austraaliya kaasoo ka kooban kun iyo shan boqol oo bog waxaa isa soo taraya dhaleecayn xooggan oo loo jeediyay sharciga cusub ee dowladda federaalka ee dibuhabaynta sharciyada deegaanka xisbiga greenska ayaa sheegay in uu sharcigani wax ku filan aanu ka qabanaynin ilaalinta noocyada duurjoogta halista ku jirta halka xisbiga mucaaradkuna uu ku eedeeyey dowladda in sharcigu uu khatir ku yahay ganacsiga qof wade bas ah ama ka ah queensland ayaa lagu helay dembi ah inuu si dayac ah u waday baska kadib markii uu ku dhuftay oo uu dilay gabadh yar oo ku sugnayd waddo ku taalla brisban darawalka oo lagu magacaabo linsey francis selby oo toddobaatan jir ah ayaa hore ugu sheegay maxkamadda brisban magistrates court in uusan dembigelin balse ay maxkamadda ku heshay in uu si taxadar la'aana u waday baabuur taas oo sababtay dhimashada dadka waayeelka ah ee austraaliya ayaa si deg dega u kala qaatay kumanaan boos oo dheeraada oo daryeelka guriga ah iyagoo isu diyaarinaya isbedelada waaweyn ee lagu samaynayo nidaamka daryeelka waayeelka bisha soo socota wasiirka daryeelka waayeelka sam rey ayaa sheegay in maanta oo soddonkii oktoobara dhammaan labaatankii xidhmo ee daryeelka guriga la bixiyey oo si buuxda loo meeleeyey wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa sheegaya in boqolaal qof oo ay ku jiraan bukaanno jiifay isbitaal lagu dilay magaalada elfasheir ee gobolka daarfuur kadib markii ay gacanta ku dhigeen ciidamada baramilitariga ee dalkaas axaddii ay bishu ahayd lix iyo labaatanka oktoobar hay-adda w h o ayaa sheegay in afar boqol iyo lixdan qof lagu dilay cisbitaal hooyooyinku ku umulaan halkaas oo bukaanadii iyo dadkii la joogayba lagu weeraray afhayeenka qaramada midoobay stefaned jarek ayaa cambaareeyey rabshadahaas xisbiga greenska ayaa ugu baaqay dowladda austraaliya inay cadaadis saarto israa'iil sababo la xidhiidha xanibaadda saxaafadda ee marinka qasa awgeed kadib markii ay xafiiska warfaafinta ee dowladda qasa u ay sheegeen inay israa'iil boqol qof oo falastiini ku dishay duqaymo israa'iil ayaa hakisay xabajoojintii oo dib u bilowday duqaymo kadib markii ay ku eedaysay ururka xamaas inuu dilay askari ka tirsan ciidamadeeda eedaas oo ay xamaasna dhinaceeda ka beenisay iyadoo dhankeeda ay ku eedeeyeen israa'iil in ay jebisay xabajoojinta ugu yaraan boqol iyo shan iyo labaatan jeer warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho